degmada dhoble ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ka soconaya horumaro dhanka waxbarashada ah taasi oo da-yarta ku dhiiradeen in ay aadaan goobaha waxbarashada waxaana degmada ku yaala goobo badan oo waxbarasho isugu jira maadi iyo diini intaba qaar ka mid ah macalimiinta wax ka dhigta iskuullada ku yaala magaalada dhoble ayaa ka warbixiyey korarka ku yimid waxbarashada iyagoo sheegay in ay dadka wada fahmeen muhiimadda ay leedahay waxbarashada magaceygu cabdulaahi xasan ka mid ah barayaasha degmada dhobley waxaan rajeynayaa waxbarashada markaan u barbardhignaa sanadadiiaan soo dhaafnay iyo hadda farqi weyn baa u dhexeeyaa oo xagga kobaca waxbarashada kor bay u socotaa taasna waxaan dhihi karaa waxaa sabab u ah waxbarashada muhiimadeedii oo hadda bulshadii ay fahantay waxbarashadii oo wiil iyo gabarba la waxbarahayo iyo degmada maamulka iyo dhammaan bulshadii oo isku xiran ayaa waxbarashadii muhiimadeeda fahantay sidaa darteed waxbarashada degmada kor bay u kicihaysaa waxaa kaloo sababay iskuullada iyo goobaha waxbarashada madarasooyinka oo ayagana aad loogu hirgeliyay degmada intaasoo dhan oo la isku geeyey ayaa waxay sababtay inay waxbarashadii dhobley ay kor u kacdo maxaa yeelay waayadii horeeto goobaha waxbarashada loo aaday waxaa dhexi jirtay xaafada qaarkooda inay aada uga fogeed saa darteed ay dhibaato iyo culeysku keeni jirtay waalidiinta inay meeshaa aadka uga fog inay cunug yar u taxaabaan marka maadaama hadda degmo meel xaafadihii laga hirgeliyey goobo waxbarasho oo cunugii iyo gurigii iyo waalidkii intaba ay iska warqabi karaan oo aada u dhow taas ayaa keentay marka waxbarashada inay kor aad iyo aad ay u kawacdo marka taasna fursad ayay abuurtay oo waalidiintii inay ku dhiiradaan cunugii inay goobta waxbarashada oo ku dhow ay geeyaan
magacaygu waa cabdiraxmaan qoran ibraahim waayahan dambe goobaha waxbarashada aad bay ugu soo bateen magaalada magaalada xaafadaha ku yeelaan xaafada iskuul ku yeelin inuusa jirin dhammaantood waxaa ku yaala iskuullo marka taas ay keentay inay bulshada ay fahantay muhiimadda ay leedahay waxbarashada sidoo kale waxaan ugu mahad celinaya taasna waxaan ugu mahad celinayaa cid walba oo ka qayb qaadata waxbarashada aad baan ugu mahad celinayaa haddii ay tahay maamul iyo haddii tahay bulshada hadday tahay ardayda iyo waalidiinta mid u horeysa ardayda waxaan ugu baaqiyaa in ay ardayda ay goobaha waxbarashada ay tagaan oo ka faa'iidaystaan waxbarashada waalidiintan waxaan ugu baaqayaa inay dhiirigelin ay u sameeyaan ardayda wax baranayso ilmihii aan wax baranayn oo xaafadaha iska joogaan inay goobaha waxbarashada ay geeyaan si ay ugu faa'iidaystaan
dadaalada ay bixinayso wasaaradda waxbarashada jubbaland ayaa sababtay in uu korar ku yimaado tirada ardayda wax ka barataa degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose